Hay-adda Aswadaifo ayaa maamulka gobolka Hawda ee Somaliland ku wareejisay abuurka beeraha oo loogu talagalay beeraleyda gobolkaasi. Madasha lagu wareejinaya abuurka beeraha waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka Hawda ee Somaliland, mas-uuliyiinta hay-adda, iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda Aswadaifo ayaa ka warbixiyay deeqda abuurka beeraha ay wareejiyeen.
maanta waxaan halkan aanu joognaa inaynu qaybinno siidh siidhkaas oo loogu talagalay bulshada ku dhaqan gobolka hawd gaar ahaan balliga cas balligoodle iyo magaalo xaalib iyo baargo mashruucani waxa uu ku saabsan yahay haddaan ka warbixiyo waa cash plus agriculture baa la dhahdaa dadka ayaa waxaa loogu talagalay in la siiyo cash si ay ugu qotaan beeraha xilli roobaadka ka hor islamarkaasina sidoo kale waxaa la siinayaa siidhar kala duwan oo ay uga faa'iidaystaan qodaalka ay samaysteen in ay ku beertaan si ay wax uga soo baxaan waxaa intaa dheer oo mashruucani uu ka faa'iideynayaa maxay ahayd tole in la siiyo tababaro iyo korjoogtayn joogto ah si loo hubiyo waxsoo saarkooda korna loogu qaado waxsoo saarka gobolka guud ahaan waxaana uu caawinayaa bulsho dhan oo loogu talagalay inuu gaadho mashruuca oo ka ah ka faa'iidaystayaashooda qof ayaa ka mida dadka ka faa'iidaysan doona oo mashruucan uu gaari doono cinduruus farxaan maxamed isuduwaha wasaaradda beeraha maamulka somalilan ee gobolka hawd iyo guddoomiyaha gobolka hawd ceeleeye xuseen aadan ayaa u mahadceliyey hay-adda sodayfo deeqdan ay soo gaarsiiyeen aad baan idinka mahad celinayaa gaar ahaan soydaafo sirka aad maanta wataan oo iska kaashadeen wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay-adda fow siirarka waxaa loogu talagalay afar boqol iyo shan iyo labaatan qoys oo gobolka hawda waxaana iskugu jiraa siidh iyo lacag kaasha oy saacadihii qodaalka ay ku qodanayaan deegaanada baargo balacabane baargo magaalo xaali balecase iyo balguwadle marka aad baan idinka mahad celinayaa sirarka aan bixinana waxay ka turjumaysaa dhiirigelinta beeraladeydii si ay waxsoo saar badan ay u kordhiyaan mar walba waan garab taagannahay beeraladeeda waanana ka war haynaa insha allahu tacaala waxaan halkan galabta iskugu imanay inaynu kala wareegno hay-adda sudaafo oo ka wakiila hay-adda fow oo marshuucan iyadu fulinteeda leh iyo wasaaradda horumarinta beeraha oo ka wakiilyahay suduuhu dhammaan dadka halkan nagula joogo gobolka hawd tuulooyinka midana hawshaay mashruuca uu ka socon doono waxaan u mahad celinayaa hawshan ciddii soo qabatay ay ka ogatahay hadda sundaafo wasaaradda horumarinta beeraha iyo fow dhammaantood waxaan leeyahay dadaal badan baad muujiseen gobolkiina waad taageerteen hawshaasi siday horeba iniigu soo sheegeen guddoomiyaha hadda sidaafo wakiilka ka socda iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta beerahaba halkan waxaa lagu bixinayaa galabta kaash iyo siidhiskii labaduba ay muhiim u yihiin dadka nugul ama dadka xoolodhaqata beeraleyda deegaanka deeqdan abuurka beeraha ee lagu wareejiyey maamulka howd ayaa kaalin ka qaadan doonta wax soo saarka beeraha ee somalilan